arrimahaas waxaanu la kulanay runtii laba iyo labaatan caaqil waxaanu la kulanay wakiilka garaadka oo ah curadkiisa cabdilaahi garaad saleymaan garaad maxamed magaaladan aan kulanku ka dhacay waxa weeye waa orbobeys orbobeys waxaa isugu yimi dadka madaxda ah ee cuqaalada ah ee degan ilaa garowe dushiisa ilaa jiidali oo ceergaabo u jirta ilaa toddobaatan kilomitr xagga bariga ee laasqore uga jirta dadka laxaadkaa la-eg ilaa toddoba boqol iyo kontonka kilomitr degan cuqaashoodii rasmiga ahaa cuqaashii soojir soo jireenka ahaa iyo runtii raggii warweynta ahaa waxaanu ku saabsanaa shirku laba qaybood qayb waxay ahayd sidii nabadayn looga heli lahaa looga gaari lahaa loogu wada noolaan lahaa noolaanshaha dadka dhinaca dega iyo beele dhexdoodaba ishaya sida labada beelood aanu ku aanu ku heshiiseynay runtii wasaaradda warfaafinta ee ka dhacday heshiiskeeda muddo uu ka socday oo hargeysa yimi iyo kuwa kale howlaha socda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta hadday dharkengeeya tahay iyo hadday taleex hawsha ka socoto tahay ee sidii loo nabadeyn lahaa labada beelood ee walaalaha ee ta kale raacda ee ka weyn waxay ahayd run ahaantii tabashooyin badan baa jira dadkaasu inay ajiibaan gogoshii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee ahayd sidii ay uga soo qaybgeli lahaayeen dadka isku dhaqanka iyo isku caadada ay ahaayeen ee ay weligeed noolaa wada noolaayeen hawshaas si qurux badan bay u dhacday kulamadaasi madax dhaqameedkan la yeelateen ee labada wajil ahaa midna beelihii colaad ku dhex martay dherkengeeyo midna ay ahayd tan aad sheegaysaad leedahay waxaanu la kulann kalawada hadalay googashii madaxweynuhu fidiyey maxaa ka soo baxay adoo laba kala qaadaya waxaa ka soo baxay ta ugu horeysa waa mid iska basiida bay ahayd waa la isla qaatay meel kastaba dadka walaalaha ah ee isqabtay in sidii loogu gurman lahaa hadday dawlad tahay iyo hadday madax dhaqameedyaha beelaha tahayba in si wada jira loogu golmado oo dhiigga qubanaya ee dadka walaalaha u dhexeeya in lasoo afjaro qodobka kale ee dheeraa wuxuu ahaa qodob heshiisyada laga gaadhayna runtii aanan soo koobi karayn laakiin asalkeedu wuu ahaa ilaa shan qodob oo shan tiir oo waaweyn oo ay ka mid tahay saami qaybsiga oo ay ka mid tahay horumarka oo ay ka mid tahay nabadgelyada oo ay ka mid tahay diiwaangelintu markii ugu horreysay dadka intaa la-eg meel alle meela degan yihiin maanta gobolka sanaag iyo gobolka soolba inay diiwaangelinta maxaan ku dhaha ka qayb galaan ay si buuxdo oo maxaan ku dhahda kamil ah ay uga socoto saama qaabsiga saama qaybsiga hadduu yahay ballantu waxay tahay wixii cabashooyina ee aanu isla garanay oo aanu isla qaadanay shantaa qodob ka baxsan cuqaashaas iyo raggaa madaxda oo dhami inay hargeysa yimaadaan diiwaangelinta sool markay naga dhamaato waayo wasiir shan iyo labaatan sana somalilan imika jirtay deegaamada ad sheegaysa iyo dadka aad tirinaysaaba somalilan way joogeen xukuumadda aad ka tirsan tahayna lix sana imika sii cagacageenaysaa xilligii xilka haysa waktigan waxaa ugu beegaysaan dadku masi weydiin karayaan maxaa keenay ila dadkuna deegaanka sooma degin iminka xukuumadduna iminka dalka ma imane waxaa keenay xaggaygana dardargelin baa ka muuqata xooga oo waktiga noo hadhay haddaynu dawladda nahay waa wakti kooban madaxweynaha waxaanu qabnaa xisbiga kulmiya in dib loo dooran doono waxaana lagu dooranaya waxa weeye wuxuu dalkan iyo dadkan uu qabtay xisbi ahaan muddadaas ayaanu dardargelin dardargelinay inaanu samayn waxaa kale oo taa keenay ajiibka ay naga ajiibeen reer abtigay ee iyaguna ay garteen annaguna aanu dardargelinayno aan ay noo caddahay dadkan walaalaha iyagii inaanay habbooneyn hadday tabashi jirto in wejagabax jiro iyaguna ay garteen shan iyo labaatankaa sannadood inay intii kale jamhuuriyadda somalilan ay ka habsaameen oo hadday horumar tahay iyo hadday tahay wada noolaasho labadaba ay maxaan ku dhahday kuwa dib ugu dhacay ay iyada tahay waxaa hubaala puntland waxay dhisanaysaa gobolladeeda gobollada jamhuuriyadda somalilan ma dhisto waxaanu xoogga saaraynaa hadday horumar tahay iyo hadday iskaashi tahay iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaay saami qaybsigaba dee laftiisa xil waxay xaq u leeyihiin waxaanu la gabarayna maaha shan qodob waaweyn oo heshiiskan ku saabsan baad sheegtay ma jirto adduunyada guud ahaan heshiis kastoo loo kale cid isku wada raacda cid un baad tidhaahdaa kulama socono ama looma dhama arrintaas iyada maxaa ka meelayaa waanu soo dhaweynaynaa cidda le kulama socono qof waliba fikirkiisuu leeyahay garaadka garaad salebaan oo xanuunsanaya oo abdabay jooga ilaahay ayaanu horta uga baryanaa marka ugu horeysa inuu garaadka caafimaad degdega uu siiyo inankiisa ayuu soo wakiishay waxaa ka soo baxay waxa weeye cuqaashii soo jireenka ahaa ee reer oo annagana de waa garaadkaygii maadaama uu garaad yahay jamhuuriyadda somalilan ka mid yahay marka ugu horeysa boqolkiiba boqol alfa mar waxaanu ilaah uga baryana horta inuu caafimaad degdega garaadka siiyo ta kale waxaanu leenahay danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay israacdo danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay wada noolaato danta iyo taladu waxay ku jirtaa in maxaan ku dhahdaa u adeego ficilka wanaagsan iyo wada noolaasho